wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir mareey ayaa uga digay ganacsato uu sheegay in ay qaab sharci darro ah ku soo geliyaan qudaar dalku uu soo saari karo waxaana uu tilmaamay in ay go-aan ka soo saari doonaan arintaasi nakoo u kuurgelaynay alaabooyinka halkaa ka soo dega gaar ahaan waxyaalaha beeraha ka soo go-ay khudradda halkaa ka soo degta waxaanu ku aragnay sida aad arkaysaan khudrad aad u fara badan oo aad u badan oo ka soo degtay halkan oo badankeedu u badan tahay waxyaalo soomaalidu ay qani ku tahay ama ay soo saari karto beeraleyda soomaaliyeed ay doonayaan inay ay soo saaraan oo suuq u helaan nasiib daro shirkadahan diyaaradaha ka yimaada dalalka dibadda waxay si sharci darra ah oo aanay liisan u haysan ganacsato aan sharci u haysan inay soo dhoofiyaan khudaar halkan keenayaan khudaar badan oo sharci darra ah khudaartaa badankeedu waxay suuqa ku gashaa marka hore xalaaneba ha gasho laakiin suuqa waxay ku gashaa cashuurdhaaf dhanka kale wasiirku waxa uu ku dhiirigeliyey beeralayda soomaaliyeed inay xoojiyaan wax soo saarka dalka waxaan dadka soomaaliyeed iyo ganacsatada soomaaliyeed ku dhiirigelinayaa inay dalkooda beertaan beeraleydooda dhiirigeliyaan beeraleyda hadda ku hawlan wax soo saarkana waxaanu ka joojin doonaa waxyaalahaasoo kale oo fawdada ah oo sida sharci darrada dalka loo soo gelinayo waxaa jira qudaar dalku uu soo saari karo islamarkaana laga heli karo dalkeenna taasi oo siyaabo kala gadisan lagu soo geliyo dalka